إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgallo kala duwan oo ka dhana ciidamada kenya waxa ay ka fuliyeen dhulka n f d ee ku jira gumaysiga dowladda kenya ehelada nin oday ah oo lagu dilay magaalada muqdisho ayaa ka warramay qaabka uu dhacay dilka loo geystay ninkan da-da ah mid ka mid a saraakiisha dowladda federaalk ayaa ku dhaawacmay weerarkii hotel s y l ee magaalada muqdisho ayaa ka sheekeeyey qaabka uu u dhacay weerarka iyo xaaladda ay ku sugan yihiin xubnaha ka tirsan dowladda federaalka askari u dhaawacmay dowladda federaalka ayaa sheegay in la dayaacay kadib markii lagu dangaaray mid ka mid a culummada ayaa tacliiqa khudbada jimcaha uga hadlay weerarkii ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku qaadeen hotel s y l ee magaalada muqdisho bulshada ku dhaqan degmada saakow ee walaayada islaamiga ah jubbooyinka ayaa si diiran u soo dhoweeyey weerarkii lagu qaaday hotel s y l ee magaalada muqdisho warka sidoo kale waxaad ku maqli doontaan qaybta afaraad taxane aan ugu magac darnay rabadaan bishii futuuxaadka دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saacadihii lasoo dhaafay howlgallo kala duwan oo ka dhana ciidamada kenya waxa ay ka fuliyeen dhulka n f d ee ku jira gumaysiga dowladda kenya faahfaahino dheeraad ah ayaana laga helayaa kabeen maalmo ka hor ciidamo ka tirsan dowladda kenya loogu dhigay inta u dhexaysa deegaanada weelmareer iyo caalinjugur waxaana dowladda kenya kabeenkaas kasoo gaaray khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac ugu yaraan sideed askari oo ka tirsan ciidamada kenya ayaa lagu dilay kabeenka halka sidoo kalena lagu dhaawacay sagaal kale waxaana halkaa lagu gubay gaari beeba ah sidoo kale howlgal qorshaysan oo ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen deegaan lagu magacaabo daarusalaam oo hoostaga magaalada gaarisa ayaa waxa ay ku dileen nin kenyaan kirishtaan ah kaas oo faafinaya diinta kirishtaanka ee munxarifka ah howlgallada sidoo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen dhulka n f d waxaa ka mid ah dagaal culus oo lagu qaaday saldhig ciidamada kenya ay ka samaysteen deegaanka fiinow oo hoostaga degmada lafey ee gobolka mandheera ehelada nin oday ah oo lagu dilay magaalada muqdisho ayaa ka warramay qaabka uu u dhacay dilka loo geystay ninkan da-da ah maxamed sheekh cali ayaa ka warramaya magaalada muqdisho caasimada soomaaliya ayaa laga soo tobinaya fal naxdin leh oo loo geystay aabo lagu magacaabo axmed maxamed cumar kaasoo sida eheladiisa ay sheegayaan la ciijiyey oo xarig dhuunta loogu xidhay abbaaro xilligii saxuurta oo durbadii goobta uu ku geeriyooday dilkan ayaa ilaa iyo haatan la ogeyn cidda geysatay mana jirto wax loo soo qabtay dilkan ehelada ninkan waxay shaaca ka qaadeen ciddii geysatay dilkan ay durbadiiba goobta iskaga baxsatay meydka odayga ayaa la geeyey cisbitaalka madiina waxaana afaaf kore cisbitaalka warbaahinta kula hadlay qaar ka mid ah qaraabada iyo ehelka nin kala dilay waxayna saxaafadda uga warbixiyeen sida ay wax u dhaceen walaahi dhacdada kulley uun waa nabad qabay marka u dambeysay markuu suxuurtay suxuurka bacdi labaatan daqiiqa marka ka soo wareegatay ayaa islaanta eedadeeda waxay la suurtagal weysay inay ninka soo xaroodo waa soo xaroon waaye labaatan daqiiqa markay ka soo wareegatay waxay istiri bal ka wardoon haddee ka wardoonto waxay u tagtay ninkii waa meyd xal ku dilan nacam haa dhaawacyaa ku yaalay sawirradoo aragtaa malaynayo onli dhaawacyaa ku yaala dhuunta xarigga dhaawac uu ku yaalaa kulley waa laiskugu tagay laba qof xoog badan ayaa kulley dilkiiska dambe ninkaa waxay is haysteen nin meesha ku jiray oo dacwo u socotay ilaa saldhigga lagu xiray muddo saddex maalin inta la xiraa lasii daayay dacwo u socotay ninbaa baqaar kaga jiray kiro ninkaas ayaa dacwo u socotay ilaa maxkamadda xataa ee tagtay muddo laba sana ee dacwadaa socotay
waxaa dhacday musiibo oo ku dhacday oday oo gurigiis ka degnaa taariikhda markay ahayd shan iyo tobanka markoo suxuurta kadib ayaa gurigiis loogu soo dhacay xirig lagu dilay odaygu wuxuu uu soo jiray lixdan shan jir ah magaciisna waxaa la lahaa maxamed axmed cumar nin wax kala dhexeeya waxaa ka jira nin oo guri degaan oo ka degnaa bis qof kale wax ka dhexeeya male ninka ganacsato ahaa waxa waxa jira in allahu yaclam kule ee baaritaan ayaa socdo wixii tafaasiil ee insha allahu tacaala wixii baaritaan kadib markuu ka soo baxo ayaana la soo xisiinaynaa kama hor dhicin insha allah magaalada muqdisho ayaa maalmihii ugu dambeeyey noqotay miidaanka laga soo tabiyo falalka naxdinta iyo makaaga ku reebay bulshada soomaaliyeed iyadoona aanay horey loo maqlin dilaalkan foosha xun ee ku cusub bulshada soomaaliyeed oo kusoo badanaya meelaha ay ka taliyaan dowladda federaalk iyo ciidamada shisheeye mid ka mid a saraakiisha dowladda federaalka ah ee ku dhaawacmay weerarkii hotel s y l ee magaalada muqdisho ayaa ka sheekeeyey qaabka uu u dhacay weerarka iyo xaaladda ay ku sugan yihiin xubnaha ka tirsan dowladda federaalka faahfaahin ku aadan waxaa soo jeedanaya cabdiqaaliq macalin cabdiweli nuurdiin gacmo oo ka mid ah xildhibaanadii ku dhaawacmay howlgalkii ay mujaahidiintu ku qaadeen hotelka s y l ee magaalada muqdisho ayaa ka warbixiyey weerarkii lagu soo qaaday hotelka ay ku shiriyeen isaga iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka nuurdiin waxa uu sheegay marka uu qaraxa dhacayay in uu joogay hotelka barxaddiisa mar qurana ay ka war heleen qarax aad u xoogan kaas oo ka dhacay ilbaabka laga soo gala hotelka waxaana uu sheegay in xildhibaanadii isla joogayna ay is arki waayeen uura iyo qaac hareeyay hotelka waxa uu sheegay in xildhibaanadii isagala joogayna ay qaarkood iska tuureen derbiga qaar kalena ay isku dagaaleen jaranjaro looga baxo hotelka ninba sida uu naftiisa u badbaadsado haddaba waa kan isaga oo ka waramaya an firiirka ku dhacay markii uu qaraxa maqlay iyo sida ay u kala lumeen xildhibaanadii isaga garabkiisa fadhisay oo cabaar meel yaroo maxay ahayd barxadda hotelka aan fadhino baa qaraxaas na qabsaday qaraxii markaan jugta ugu horeysa maqlnay waxaa soo daatay firiro iyo uuro aada u xoogan marka dadkii oo kala cararaya ayaan dheyga saaray kadib waxaan isku day inaan wax hubsado oo istaago waan istaageen waxaan wada eegay halkeena wax jiraan raggii ila fadhiy mise midkii dadka ila fadhiy baa meesha iga caroo weysinaa la-a markuu ii soo noqday anigo mobeelkaa qaado oo waxbaa hubsanayna sug markaan dhahay fadhiisanaagana waxaan arkay anigu laftirka inuu firarka qaar mid kamid a haleelay oo lugta dhiig iga socda marka markaan ogaaday in xoogaha dhaawacay gaaray baa waxaan isku dayay inaan meesha ka dhaqaaqo kadib waxaa nagu soo bilaabay bam iyo xabad iga socota ugu yaraan shan iyo toban xildhibaan baa agteeda kasoo horjeeday intaa indhahayga saare ahaa gudoomiye ku-xigeenka gobolka banaadir iyo nin xogaya igu sheegay marka dambe asigana meesha joogay jarajara meesha taalabaa dadka ay wada qabsadeen oo inay fuulaan isku dayeen jaranjaradii baa hadba dhinac lagu soo dhacay waxaan go-aansaday marka maadaama jaranjaradii hal ayadoo dadkiina ay isbuuranayaan waan kasoo laabtay meel kaloo aan markaa ka bixi karaa inaan raadiyo markaabaa meel masaajid kuu dhow oo derbi ah aan kasoo tallaabay kadibna dhanka beerta ayaan usoo dhaadhacay madaxda dowladda federaalka iyo saraakiisheeda ayaa bilihii lasoo dhaafay ku faanayay in ay al-shabaab xamar ka xoreeyeen kuna dhaarteen in al-shabaab uu weerar dambe ka geysa doonin xarumaha muhiimka ah ee ku dhuntaan madaxda dowladda federaalka weerarkan ayaana fishiliyey goodiskii ay mas-uuliyiinta dowladda federaalka ay idaacadaha ka sheegayeen kuna noqday mid hadalka ku xidho dhammaantood si kastay ahaataba xasan sheekh ayaa ilaa hadda ku weerarsan halka uu kasoo galay qaraxa isagoona mas-uuliyiin badan ku eedeeyey in ay iyaga fududeeyeen weerarka inkastoo mar weliba marka ay wax dhacaan lagu yaqaano is-eedeynta askari u dhaawacmay dowladda federaalka ayaa sheegay in la dayacay kadib markii lagu dangaaray muxsin xasan ayaa ka waramaya kuma aha dowladda federaalka ceeb iyo wax cusub in la arko mid ka mid ah ciidankeeda oo calaancalaya kana cataabaya dayacaad loo geystay oo waxaay arrinkaasi ka dhigatay dowladda federaalka caado joogto ah iyo dhaqan calaamad u ah bogogga baraha ay bulshada ku kulanto ayaana waxaa buuxdhaafiyey muuqaalada askarta ka tirsan dowladda federaalka ee ku baroordiiqaya in la dayacay kadib markii lagu liibaanay ama ay soo wajahday duruufo nololeed kani waa askari aanay da-diisu ka yareen lixdan sano oo ka tirsanaa ciidanka dowladda federaalka islamarkaana lagu magacaabo cali aadan xasan waxa uu ka mid noqday askarta dhibanayaasha u noqday dagaalka dheeflaawaha ah ee ka dhanka ah shareecada islaamka ee ay dhabarka soo saarteen madaxda dowladda federaalka iyagoona islamarkaa wakiil oga ah dowladaha galbeedka waa kan askari cali oo ka waramaya xilliga uu dhaawacmay iyo waxa uu kala kulmay dowladdiisii uu difaaceeda u huray naftiisa xaaladda ay halkii ka soo bilowday laba kun iyo shan iyo tobankii dhaawamay askari hooga dalka soomaaliya ah oo ka tirsan qiibta liidmad oo laba kun iyo shan iyo tobanka dhaawamay ilaa waqtigaas lutunga bereelukwa hanuunba ahaay hami ii maalin waa soo jiida dhibkaan ahaay ilaahay og dowladdana waa idaadii walbay walbay wad waytay aafamad oo dibidda u baahan dhalinyari ma- anta- walma dalka ma- walma wada koro dhalinyari hawnaad baa u baahana yaa u baahana askari hooga dalka soomaaliya baa hay dhibkaasay hay waa iska hanuunsanaa isbitaalka hooga iska dhaa deganay isbitaalka hooga cali xasan ayaa sidoo kale shaaciyey in laga soo saaray isbitaal uu ku jiray sagaalka sane ee uu dhaawaca ahaa islamarkaana lagu yidhi kuma soo laaban kartid halkan may leeray meesha ma ka tirsanidii isbitaalka dhow ka baa leeray hadda markii soo bahay ma soo laabado kortoo leeray warqad baa iridil igu dhaji dhibkaan yahay ilaahay la og meesha dhaha deganaa qof wala in owadan waa waay dowladdii walba walba in owad waytay wal in owato u baahana de waa u sheegay luto walma ka owada kor namba sibonaga namba tolkiisa wala owada tol maliidaa laygu jawaabay ugu dambayntii boqolaal iyo kumanaan askari oo ka tirsanaa ciidanka dowladda federaalka ayaa dhibanayaal u ah dhaawacyo ka soo gaaray dagaal ka dhan ah shareecada islaamka oo ay kusoo hogaamiyeen madaxdooda ay maanta ku dhaliilayaan in ay ka dhunteen kadib markii ay soo wajahday duruufaha dagaaleed ee adag mid ka mid a culummada ayaa tacliiqa khudbada jimcaha uga hadlay weerarkii ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku qaadeen hotel s y l ee magaalada muqdisho mahad cubeed ayaa faahfaahinaya muuqaalkan oo uu baahiyey kanaalka wararka ee alkataayib al ikhbaariyah ayaa waxaa ka soo muuqanaya sheekh cumar xayaakallah kaasoo maalintii jimcaha ee aynu soo dhaafnay tacliiqa khudbada ku lahaa masjidka quba ee ku yaala magaalada jilib ee gobolka jubbada dhexe maadaama uu maalinkaasi socday weerarkii lagu qaaday hotel s y l wuxuu sheekhu ka hadlay weerarkaasi iyo raggii fulinayay sifaadka ay lahaayeen isagoo sidoo kale khayrka ku booriyey ummadda muslimiinta ugu horreyn wuxuu kelimadiisa ku bilaabay aayaad qur-aan ah isagoo u duceeyey dhammaan ragga mujaahidiinta ah ee ka dagaalamaya furimaha kala duwan
ilaahay wax badan buu qur-aanka inoogu sheegay inuu mujaahidiinta iyo muslimiinta u gargaarayo wa kaana xaqan calayna nasru lmu'miniin waina jundana lahum lghaalibuun kataba allahu laaglibanna ana warusuli ina allaha qawiyun casiis ma aynaan islahayn maanta qaabkii waxu yaallaan bay u dhici doonaan baidni illahi alwaaxid laxadin wax ka weyna waan sii sugaynaa walaalaha maanta furinta taagan kuwa banaadir ka bilow iyo kuwa kaletaba ilaahay garabkooda ha istaaga aamiin dhahaya ilaahay subxaana wa tacaala degdeg hagu kaalmeeyo ilaahay malakuljibriil allah ha ku xoojiyo ilaahay malakuljibriil allah ha ku xoojiyo kooda shahiidashaadiisa allah ha aqbalo kooda shahiidashaadiisa allah ha aqbalo tarikadu ka tegay awlaadii iyo qaraabadii cidduu ka tegoo dhan ilaahay kuwad ha u noqdo ilaahay khayra fa khalafin allah ha u noqdo ilaahay khayra khalafin khayri salafin allah ha u noqdo ilaahay subxaana wa tacaala way naga farxiyeen aakhriya adduunba allah ha ka farxiyo ilaahay muslimiintoo dhan bay ka farxiyeen aakhriya adduunba allah ha ka farxiyo wuxuu sheekhu tilmaamay in guusha ay gaareen muslimiinta iyo mujaahidiinta ay ka timid allah xaggiisa aysanna ku imaan karti iyo xeelad ay la yimaadeen mujaahidiinta marka waxaa la rabaa ikhwaani lislaam xujada inagu soo gatay inaynu xilkeeda inagu qaadano walaalihii hore ee tegay shuhadada kii tagaaba wuxuuna leeyahay markuu sii baxaya allaha allaha fii diinikum allaha allaha fii ummatikum allaha allaha fii bilaadikum war ilaahay ilaahay uga baqa diintiinna war ilaahay ilaahay uga baqa ummadiinna war ilaahay ilaahay uga baqa dalkiinna iyo dadkiinna uga baqa walaalyaalow maanta waxa yaalla ilaahay baa keenay subxaana wa tacaala wallaahi bayna kartideenna iyo xeeladeenna iyo xooggeenna ayna ku imanin siduu allah lah subxaana wa tacaala wamaa ramayta id ramayta walaakina allaha ramaa nin soomaaliyeed baa yidhi sagaaraan dabin u dhigta goodir baa igu soo dhacay intan dhallinyaro oo wada shaab ah oo wax garh ka soo baxayba uu ku wada jiray oo min mufraqi ra'sihim ilaa akhmusi qadamihim laa ilaaha ila allah ay ka buuxdo oo qalbin waaxiduna yaa isu keenay yaa isu keenay allah baa isku keenay kuwa furinta joogiyo kuwana waa hal jir oo keli eeta hal qalbi bay ku wada jiraan sheekh xayaakallah ayaa u duceeyey dhanka kalena habaaray kuwa ku jira safka dowladda federaalka ee shisheeyaha garab taagan furimaha inaynu wada istaagno dhammaanteed xaya cala aljihaad bay taagan tahay yaa khayr allahi irkabi bay taagan tahay cadowga ilahina aan la xisaabtano maanta waa maalin ramadaan waana maalin jimco ah awalan waxaan u rabbi tugaynaa murtadiinta reer tolkana ah way nala dhasheenoo magaca soomaaliyeed bay nala wadaagaan ilaahuu soo hanuuni baan leenahay aamiin dhahay raggaa naga soo horjeeda dhallinyarada reer soomaaliyeed ilaahuu soo hanuuni ilaahu haddaad hanuun u qorto ilaahu degdeg u soo hanuuni ilaahu cawliyadaada iyo ciidamadaada ilaahu ku darso waxba kuma yeelayaan ilaahu waxba kaaga nusqaamayaan ilaahu noo soo hanuuni ilaahu kuwii jihaadka raayadiisa kor u qaadi lahaa ee inta dhiman dhammaystiri lahaa ilaahu ayaga ka dhig rabbiyow haddaadan hanuun u qorin ilaahu xaaqin ka dhig gebigoodaba kuwa laxaaqa allow ka dhig kuwa badda lagu saydha allow ka dhig sheekha ayaa ka hadlay jannada iyo barwaaqada taallaa iyo qof weliba oo allaah dartiisa loo dilo waxa rabbigiisa agtiisa u yaallaa
aayadda ilaahay wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala allah mu'miniinta wuxuu ka gatay naftooda waa sharaf nafta yaa iskalaha kolka hore yaa ku siiyey nafta naftiga iyo saacadda maanta ay nooshahay neefta aad neefsanaysa yaa iska laha allah baad aadna siisay soo maaha ina allaha ishtaraa min almu'miniina anfusahum ilahay naftoodu ka iibsaday subxana wa tacala mu'miniinta oo maxaa lagu iibsaday bianna lahum aljanna ilahay jannuu siinayaa subxaana wa tacaala ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر لا إله إلا الله دار با الله كوغو ترقلي سبحانه وتعالى دارتن كقالسن رقم ما أنت هوتيل كيسوي الكدق لميا والله العظيم وحا أسي مغضحور العين تبا أسي مغض وحالي نينك شهيد كا markuu jannada galo intaasoo gabdhoodeed xurul ciina soo wada dhaweynaysa hal gabadhaa lagu soo dhaweynaya gabadhaa magaceeda maxaa la yidhahdaa mardiya ayaa la yidhahdaa labaatan buu ku soo baxayaa kolkaasay le sile madfuwana kuwaagii lagu say le soo dhawow annagu shaqaalihii mardiya ayaan nahay mardiyaa ku sugaysa hore u soco kolkaasuu hore u soco labaatan kalaa soo dhaws waa ku may hore u soco mardiyaa ku sugaysa kolkuu mardiya u tago gabadh ballaadhan oo weyn oo joodari weyn oo qurux badan oo maashaa allah oo kolkaas afartan sanuu daawanaya allahu akbar allahu akbar allahu akbar afartan sano isagoon jirhkeeda taabanin buu saa u dawanaya uu leeyahy ma ilaahay bay kaa siiyey maxaaskaygii baa tahay ma aniga ninkaagiya yaa weliya raxmaan fadal bay leedahay weligii ilaahay soo dhawow reerkaagii baanay afartan sano isagoon taabaninoo sii ku sii jeeda oo xubin xubin u fiirinaya yaa kaah baa gadaal ka qabanaya iftiin weyn baa gadaal ka qabanaya kolkaasuu jira iftiinka fiiri wuxuu arkayaa gabadh xishoonaysa oo daaha intay saa u qabatale ehelkaagii baa neemiyaada noo iman waa naga daahday tukalaa sugaysaba toddobaatan iyo labaa sugayay kuwa allah inaga dhiga amiin dhahaya bianna lahum ljanna janna ayay leeyihiin weerarkii ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qaaday hotel swil ayaa dowladda federaalka dhabar ka jebiyey wuxuuna dhaxal siiyey inay soo gaaraan khasaare hantiyeed iyo mid maaliyadeed intaba
bulshada ku dhaqan degmada saakow ayaa si diran u soo dhoweeyey weerarkii lagu qaaday hotel s y l ee magaalada muqdisho waxaa ka waramaya cabdiraxmaan beder
dadka ku dhaqan degmada saakow ee wilaayada islaamiga ee jubbooyinka ayaa waxay iyaguna ka aragti dhiibteen weerarkii cuslaa ay naftood horiyaal ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen hotel s y l ee magaalada muqdisho halkaasuu xilliga weerarka ka dhacayay kulun ku lahaayeen xildhibaanada dowladda federaalka dadka ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ayaa waxay si weyn usoo dhoweeyeen weerarkani iyagoo siyaabo kala duwan usoo dhoweeyey hambalyo iyo farxadna laga dareemaya wejiyadooda qaar ka mid a dadweynaha ku dhaqan degmada saakow ee wilaayada islaamiga ee jubbooyinka oo aan la dhex qaadnay mikrofoonka warbaahinta alfurqaan ayaa dareenkooda farxadeed ee ku aadan weerarka ka hadlay horta magacayga waa cali abdikariin cali arrinta meeshaas ka dhacday waa maduu ilaahay ka jawaabi karo bad haddana ka jawaabi kara ma ah alxamdu lilaahi alxamdu lilaahi alxamdu lilaahi alxamdu lilaahi rabbilcaalamiin kun iyo kow goor waxaan ku mahday allaheenu untay addoomiyiis aan nahay addoonnimada inaan inaga qaranno waajibna saaran waaye laakiin raggii meesha galay waxaan ugu ducaynayn waxa waaye wax ilaahay agtiisa jiro waaye ilaahay agtiisa ay rajo ka rabaan igna ilaahay agtiisa aan ugu ducaynayna magacay meel erey malaaq biye malaaq axmed ilaa ayaa ku mahadsan marka hore waan soo dhowahay iclaamka icaada alfurqaan marka labaad waa nimco iyo guul ilaahay uu muslimiinta ku garadaystay wax lasoo koobi kara maaha waxaa waaye waxaana caddaynaysaa in aysan waxba isku haynin xasan garguurta kooxdiisa oo sheeganayay in ay soo afjari doonaan mujaahidiinta maanta waxaa ilaahay mahadiis ah in eygil soo afjaray bismillahi alxamdulilaahi rabbilcaalamiin alxamdulilah ilaaha ku mahadsan kitaabka allaah allaha koryeelo aad bay u mahadsan yihin wiilashii mujaahidiinta naftooda u huray inay riddadaas meesha ku tashanayso oo kitaabka ilaahay inay hoos u dhigaan ay ku joogsadaan oo ay dhibaateeyaan oo ummadda islaamka meelay joogaan inay dhibaateeyaan meesha ugu shirsanaa ay halligaan dhammeeyaan gacantooda ku dilaan alxamdulilah ilaaha ku mahadsan ilaaha ku mahadsan aad bay u mahadsan yihiin
bismillaah magacayga waa abuu muscab howlgalkii xalay ka dhacay hotel s y l wuxuu ahaa horta howlgal barakaysan buu ahaa xili loo baahan yahay wuu dhacay howlgal wuxuu ahaa qalbigeenna iyo quluubaheenna aad ay ugu farxeen s y l waxa weeye waa hotel ku yaala xamar oo gaaladii riddadu nimankan riddada ay aad u degaan waxaana maqlay saan maqlahay inay ku shirahayeenba marka ayada howlgalka ayada u dhacaya shir inu meesha ka socday niman xildhibaanle ay ku shirahayeen howlgalka asaga marka waa howlgal aad barakaysan buu ahaa aad baan ugu faraxsannahay nimanka sameeyey iyo wiilashii howlgalkaas galay ilaahay ajirkooda ha badiyo qaar badan oo ka mid ah muslimiinta ku dhaqan dalka iyo dibadda ayaa waxay si weyn u soo dhoweeyeen weerarkii xoogganaa ee lagu dilay saraakiil iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka kaasoo ka dhacay hotel s y l ee magaalada muqdisho
markana waxaad kusoo dhawaataan qaybta afaraad xane aanuu magac darnay rabadaan bishii futuuxaadka waxaana soo jeedinaya maxamed cali aadan
علمني رمضان دروسا قبسا من نور الإيمان الصوم يعلمنا التقوى والعمل لوجه الرحمن والعمل لوجه الرحمن
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal taxanaha taqaariirta aan ugu magac darnay ramadaan bishii futuuxaadka taasoo aan kusoo gudbinayno macaarik waaweyn iyo futuuxaad ay muslimiintu soo hooyeen bisha barakaysan ee ramadaan
يعلمنا التقوى والعمل لوجه الرحمن والعمل لوجه الرحمن xalqada afaraad ee taxanahan waxaan kusoo gudbinaynaa furashadii magaalada camuuriya oo dhacday xilligii uu khilaafada muslimiinta ee cabaasiyiinta hogaaminayay almuctasim billaah raximahullah nasaaradii ruum oo iskaashanaya ayaa sanadkii aad ee hijriyada waxa ay duulaanno kusoo qaadeen magaalooyin ka mid ah dhulka islaamka ee ay ka talinaysay khilaafada cabaasiyiinta waxa ay halkaasi ku dileen dad badan iyagoo qafaashay tiro kale oo ay qayb ka yihiin haween muslimaad ah haweenkaas ay gaaladu gacanta ku dhigeen waxaa ka mid ahayd haweenay reer bani haashim ah haweenaydan ayaa markii ay gacanta u gashay cadowga nasaarada dhibaatadana kala kulantay waxa ay gurmad iyo garab weydiisatay almuctasim billaah oo ahaa hogaamiyihii muslimiinta waxa ayna ku dhawaaqday waa muctasimaah almuctasim ayaa isagoo ku sugan xaruntii khilaafada ee magaalada baqhdaad waxaa la soo gaarsiiyey khabarka haweeneydaas muslimadda ah isagoo isku dubariday ciidamo muslimiin ah oo ka dhiidhiya xadgudubka gaalada una hiiliya mustadcafiinta ay haweenka muslimaadka ah ka mid yihiin almuctasim billaah oo soo labistay labiska dagaalka ayaa talis milatari ka dhigtay deegaano dhaca galbeedka webiga dijla laakiin nasaarada ruum ayaa markii ay ka warheleen gulufka muslimiinta waxa ay ka carareen goobihii ay kusoo duuleen tani kuma qancin almuctasim billaah inuu dib ugu noqdo magaalada baqhdaad maadaama gaaladii ay carareen wuxuuna kulmiyey saraakiishii muslimiinta isagoo weydiiyey inay u tilmaamaan magaalada ugu dhufayska adag ee ay nasaaradu ruum ka taliyaan waxay sheegeen in magaalada camuuriya ay tahay tan ugu adag ee ay nasaaradu ka taliyaan welina aanay jirin hogaamiye ka tirsan muslimiinta oo duulaan ku qaaday gaalada xaggoodana ay uga sharaf badan tahay alqusdandiiniya almuctasim billaah ayaa hoosta ka xariiqay in magaalada camuuriya ay noqon doonto hadafkooda halkaasna ay duulaan ku qaadi doonaan waxa uuna go'aansaday in camuuriya kadib aanay nasaaradu helin awood dambe oo ay ku istaagaan iyadoo ay dheer tahay in macrakadaasi ay hiille iyo nusro u tahay haweenkii muslimaadka ahaa ee cirdigooda lagu tuntay nasaaradii camuuriya markii ay maqleen inay kusoo socdaan ciidamada muslimiinta waxa ay diyaariyeen ciidan ka hortaga dagaalka kusoo wajahan almuctasim isaguna waxa uu ciidankiisa u qeybiyey ilaa saddex qaybood waxay guutooyinkii ciidamada muslimiinta go'doomiyeen magaalada camuuriya nasaaraduna albaabada ayay soo xirteen dhufeesyadooda ayayna galeen tanina kama reebin muslimiinta xaqiijinta hadafkooda guutooyinkii jugta culus ee ciidamada muslimiinta ayaa bilaabay in manjaniiqa ay ku garaacaan dhufaysyada nasaarada taasoo keentay in dhufaysyadii nasaarada ay burburaan mid ka mida derbiyadii dumay ay ciidamada muslimiinta waxa ay ka heleen duleel weyn oo ay ka geli karaan magaalada camuuriya mar keliya ayaana ciidan aad u badan halkaasi ka gudbeen iyagoo takbiirsanaya ayayna galeen magaalada nasaaradii ruum oo uu lama filaan ku noqday in ciidamada muslimiinta ay soo galeen magaalada ayaa argagax iyo walbahaar adag la soo darsay waxaana dhacday in nin weliba uu ku fakaro sidii uu naftiisa ula baxsan lahaa marka laga soo tago nasaarada aadka u badan ee halkaasi lagu dilay waxa ay ciidamada muslimiinta gacanta kusoo dhigeen maxaabiis badan oo uu ka mid yahay ku-xigeenkii duqa magaalada camuuriya bamnaadis sidaasi ayay ciidamada muslimiinta ku furteen magaalada camuuriya bishii ramadaan sanadkii aad ee hijriyada waxaana furashada camuuriya ay taariikhdu ku lamaanisay magaca khaliifka almuctasim billaah raximahullah shucarada muslimiinta ayaa tiriyey gabayo ay ku ammaanayaan guushii camuuriya waxaana abwaanada gabayada tiriyey ka mid ah abutamaam raximahullah kaasoo ay qasiidadiisu ka mid ahayd السيف أصدق أنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب بيض الصفائح لا سود الصحائف في متونهن جلاء الشك والريب نخلص لله عبادتنا كي ندخل باب الريان ونواسي الفقراء بمال وطعام يكفي الجوعان علمني رمضان دروسا قبسا من
intaasi ayaan kusoo gebagabaynaynaa qaybta afaraad ee taxanaha taqaariirta aan ugu magac darnay ramadaan bishii futuuxaadka intaan ku kulmayno xalqada soo socota waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
الكفان يسعدنا فطر وصيام إذ أعلن للفطر أذان علمني رمضان دروسا قبسا من نور الإيمان الصوم يعلمنا التقوى والعمل لوجه الرحمن والعمل لوجه الرحمن
warkii oad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilligan waa naga intaa